alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira qaala ashaykhu alcalaamah alimaam wafaqu diin abu muxamed cabdullaahi bnu axmed ibnu muxamed ibnu qudaama almaqdisi raximah llah waqaala muxamed ibnu cabdiraxmaan aladrami lirajuli takalama bibidcati wadaca annaasa ilayha waqaala muxamed ibnu cabdiraxmaan aladrami ninkii magacaa lahaa wuxuu ku uri lirajuli nin wuxuu ku yidhi ninkaasoo takalama ku hadlay bibidcatin bidco oo wadaca naasa ilayhaa dadka ugu yeedhay wuxuu ku yidhi hal calimahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qisadan mualifku uu soo wado waxaa soo wariyay ahlulcilmiga qaar ka mida ayaa sheegay sida alkhatiib albaqdaadiyu oo kale iyo aajuri iyo ahlulcilmi kale ayaa soo wariyey waxaana ahlulcilmigu tilmaamay raxmat ullaahi calayhim halkaa sheekhuu uhi muxamed ibnu cabdiraxmaan aladarami bidaali lmuhmala waxoogay tasxiif baa ku dhacay oo magacii sheekhaasi uu bedelmay ninkan markaa la doodi doona saaxiibu bidcahana magaciisa dhabtaahi wuxuu ahaa sida masaadirta qisada lagu wariyey ku sugan magaciisu wuxuu ahaa abu cabdiraxmaan cabdilaahi bnu muxamed ibnu isxaaq aldrami aldrami buha aldrami waay sidaasay bacduhum u dabdiyeen waxaa loo nisbeeyey qaryo ama meel la odhan jiray adrama ayaa loo nisbeeyey marka nin sheekha oo sunni ah oo halkaa loo tiiriyey buu ahaa ninkan bidcada ku hadlay ee la doodayeyna wuxuu ahaa qaadigii axmed ibnu abi du'aad la odhan jiray ee jahmiga ahaa ee dadka alqowlu bikhalqi lqur'aan ugu yeedhi jiray imaamu axmedna cadowga adag u ahaa bidcadanuu markaa ku hadlee laga doodayeyna waxay ahayd bidcatu khalqi lqur'aan bidcada ku saabsan qur-aanku waxa weeyaan markaa waa makhluuq oo dadka qaar ay la yimaadeen bidcadaa kufriga ah bay ahayd khaliifka aynu arki doonno ee meesha goobjoogga ahaa ee labada nin ee waxa weeye ishaya dhex joogay ama dhegaysanayeyna wuxuu ahaa amiirkii la odhan jiray alwaathiqu billaah haaruun ibnulmuctasim buu ahaa haaruun ibnulmuctasim billaah oo ka mid ahaa khulafadii cabaasiyiinta markaasi guud sidaasaa wadcigu ahaaye haddaba dhegayso halkuu ka yidhi muxamed ibnu cabdiraxmaan waxaynu odhanaynaa cabdilaahi ibnu muxamed ibnu isxaaq aladrami halkuu aladrami ka yidhi bidaali lmuhmala bidaali lmucjama akhri aladrami qaarna waxabay dabdiyeen aladarmi adarmi oo daalkaba way kordhigeen lirajuli nin wuxuu ku yidhi ninkaasoo takalamo ku hadlay bibidcatin bidco waa bidcatu khalqi lqur'aane oo wadaca naasa ilaaha dadka ugu yeedhay hal calimahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay ma ogaa sala allahu calayhi wasalam iyo wa abubakrin abubakar iyo wa cumaru cumar iyo wa cuhmaanu cuhmaan iyo wa caliyun cali miyay ogaayeen aw lam yaclamuuhaa mise may ogeyn bartaasuu kaga bilaabay qaala wuxuu idhi lam yaclamuuhaa may ogeyn buu yidhi markii hore kii bidcada waday baa odhanaya qaala wuxuu idhi fa shay-un ma shay lam yaclamhu aanay ogaanin haaulaa'i kuwaasi ayaad acalimtahu anta adigu ogaatay buu yidhi cilmigaasi ayuu ku bilaabay haddaanay iyagu ogeyn adiga xaguu kaaga yimi ogaalkeedu iyo cilmigeedu adiga ma waxibaa kugu soo degay ta kale waa rasuulkii sala allahu calayhi wasalam iyo khulafadiisii raashidiinta ahayd oo jahli loo nisbaynayo qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi markii taa laga xidhay fa innii aquulu waxaan leeyahay hadda qad calimuuhaa way ogaadeen may way ogaayeen hadduu yidhaahdo may ogeyn inuu soo xidhmayo markuu arkay ayuu yihi waxaan leeyahay way ogaayeen ma eh qaala wuxuu idhi afawasicahuma waxa deeqay allaa yatakalamuu bihi inaanay ka hadal walaa yadcu nnaasa ilayhi dadkana aanay ugu yeedhin am lam yasaachum mise arrinkaasi ma deeqin hadday ogaayeen haddaba miyay ka hadleen oo dadkay ugu yeedheen oo taasaad deeqday oo ku filaatay mise arrinkaasi waxa weeye ma deeqin qaala wuxuu idhi balaa haa wasicahum arrinkaasi wuu deeqay macnii inaanay ka hadal dadkana ugu yeedhin baa deeqday oo ku filaatay taa macnaheedu waxa weeye wuxuu qiray inaanay rasuulka iyo saxaabadiisaasi bidcada noocan ee uu isagu dadka ugu yeedhayey kana hadal dadkana aanay hee ugu yeedhin waayo hadduu yidhaahdo way ka hadleen ama dadkay ugu yeedheen hadduu odhan lahaa waxa taallahati sanad sanadkii keen halkay ku baaqeen ama dadka ugu yeedheen keen asaaniidda soo dareeri baa taallo sooma hadde caddee albayinatu cala almuddaci waay qaala wuxuu idhi fa shay-un ma shay wasica rasuulallaahi rasuulka ilaahay deeqay sala allahu calayhi wasalam iyo wa khulafaa'ahu khulafadiisii deeqay oo macnii ku filaaday ayaa laa yasacuka anta adiga aan ku deeqahayn hadday deeqday inaanay dadka ugu yeedhin kana hadal adigana arrintaas muxuu kuu deeqi waayo adiga xagee lagaaga yeedhaya arrintaa deeqday rasuulkii iyo khulafadiisii maxay kuu deeqi weyday buu hi adiga mashay iyaga deeqay baan adiga ku deeqin oo aada saluugtay fanqaaca arajulu ninkii wuu go-ayoo doodii iyo hadalkii wuu ka go-ay gam halkaa markii la marayo ayaa wax alla wuxuu ku hadla uu garan waayey fa qaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yihi wa kaana xaadiran goobjoog baanu ahaa wa alwaahiq billaah laa wasaca allaahu ilaahay uma ballaadhiyo arrimaha oo waxa weeyaan markaa dayqa iyo cidhiidhiga kama saaro calaa man lam yasachu cidda aanay ku filaanin ee aanay deeqin maa wasicahum wixii ku filaaday rasuulkii iyo saxaabadiisa khulafada ah uu habaaray ma garanaysa dayq iyo cidhiidhi in la geliyuu ku habaaray khaliifkii ilan khaliifku nin muslim uu ahaa oo weliba iska fiican laakiin lubisa calayhim qolyaha ahlulbidaca ee bidcadan adag watay ayaa la xidhiidhay oo maskaxda ka qabsaday oo waxaani wax wanaagsan inuu yahay u tusay dadkii diidanaana ummad waxa weeye aada iyo aada u fog ugu sheegay wahaakadaa sidaasoo kale hadalkan dambe waxaa leh ibnulqudaamo qudhiisaa iskale intan dambe ku tacliiqinaya wahaakadaa sidaasoo kale man lam yasachu qofka aanu deeqin maa wasica rasuulallaahi rasuulka ilaahay wixii deeqay sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabahu asxaabtiisi iyo wataabiciina lahum kuwa ku raacay iyaga biixsaani wanaagga ku raacay iyo walaimata min bacdihim culimadii ka dambeysay sida aimadii afarta ahayd abuu xaniifa maalik iyo shaafici iyo axmed iyo aimadii kale iyo waraasikiina filcilmi cilmiga kuwii ku raasukhay intaasoo dhan wixii ku filaaday oo min tilaawati aayaati sifaati aayaadka sifaadka akhriskooda ahaaday iyo wa qiraa'ati akhbaariha axaadiidteeda in la akhriyo iyo wa imraariha in loo maro kamaa jaa'ad siday u timi oo aan la qaabayn lana diidin lana tacdiilin hee taasi qofka aanay ku filaanini falaa wasaca allaahu calayhi ilaahay kaa arrimaha waxa weeye uma waasiciyo ee dayq iyo cidhiidhi ha geliyo weeye falaa wasaca allaahu calayhi saasaa sheekhu raxmat ullaahi calayhi uu maaragta hadalkaa hore ku tacliiqiyey xujadan ama doodanina waxay runtii muujinaysaa qofka saaxibulxaqa ah ee xaqa ku taagani sida uu waxa weeyaan mar walba uu u burburinayo shubuhaadka iyo waxyaabaha uu isku soo hagaajistay ka saaxibulbaatilka ah waayo shayga bidcada ah ee aan rasuulkii sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii sharafta lahayd laga haynini wuxuu noqonayaa mid si dhow oo aada iyo aada u fudud loo dumiyuu noqonaya bilmunaasiba horta bidco kastaba sidaasunbaa la odhanayaa cidda la timi halkaa dariiqaa ninkaasi bidcadaa uu mariyey sheekha ahaa ayuunbaa la marinaya maalmahan oo kale waxay dadka qaar aada iyo aada mikrofoonada ugu siraataan alixtifaalu bimawlidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam dhalashadii rasuulka in loo dabaal dego oo waxyaabo la akhriyo oo haddii la doono waxyaabo la gowrgowraco oo xaflada la dhigo oo la ydhaa waxaa la xusayaa dhalashadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam arinta noocaasi waxaa la ysku hayaa waa arin diinahoo wanaagsan oo ilaahay jecelyay iyo mee diin maahae waa bidco waa bidco geesa leh oo ilaahay lagaga fogaanayo in loogu dhawaado iska dhaafe ilaahay lagaga fogaanayo cidda la timi haddaba dariiqan mari oo waxaad leedahay arintan rasuulka iyo abubakar iyo saxaabadiisu miyay ogaayeen mise may ogeyn de wuxuu odhanayaa waxa weeye may ogeyn ma odhan kare way ogaayeen ha iska idhaahdo saasaa loo qaateye hadduu idhaahdo way ogaayeen ma ka hadleen oo dadka ma ugu yeedheen ya hadduu dhahaayo way ugu yeedheen keen halkaa been abuur badan bay ku dhacaan oo waxyaaba aan jirin bay maaragtay isku soo ururiyaan oo qofka dee aan waxba dhiganina uu moodaayo wax wanaagsanoo dee saxa qofka wax dhigtayna uu garanayo aayado iyo waxyaaba aan baabkaba qusaynin ayay soo akriyayaan oo kolkaasay odhan aayaadkaasaa u daliila xaggey daliil uga yihiin haye hadday idhaahdaan maye dadka uguma yeedhin kamanee hadal waxaynu leenahay wixii kuwaa deeqay muxuu adiga ku deeqi waay ma waxaanay iyagu diin ka dhigin oonay dadka ugu baaqin ayaad adigu maanta diin uga dhigaysa oo dadka ugu baaqaysa ma diin cusub oo aan hore loo ogeyn ayaad waxa weeye haysaa oo adiga kuu timi ama kugu soo degtay wakhtigii rasuulka iyo saxaabada lama aqoon arrinta noocaas o waktigii taabiciintana lama aqoon laba waktigii atbaacu taabiciinna lama aqoon qarnigii afraad xataa dadka wanaagsani may aqoon qolo qarnigii afraad joogay oo waxoogay aada iyo aada culimada islaamku ay u dureen oo aada iyo aada uga fogaa diinta saxda ah ayaa waxa weeye ciddii ugu horreysa ahayd bay ahlucilmigu idhaahdeen iyo taarikhyahanada islaamku ma garata soo wad muddo dambe oo waxa weeyaan maaragtay aada iyo aada uga dambeysay wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa nin amiiri arrintaa uu oogay oo uhi waxa weeyaan markaa waanu ixtifaalaynaa marka marka la isku soo duuduubo diinta saxiixa ah in la qabsadaa walaalayaal waajiba waay waxaynu halkaa kolkaa ku yaro daraynaa aimadii iyo ahlulcilmigii hore aqwaasha sifaadka ilaahay ay ka yidhaahdeen wax ka mid ah sa ay noogu caddaato dhammaantood dariiqaa sheekhu uu u nisbeeyey inay ku sugnaayeen itifaaqna uu jiray baabkaa sifaadka ay isku waafaqsanaayeen in la sugo oo laga ilaaliyo taxriifka iyo tamhiilka labadaba faqad rawa alkhalaalu fi sunati can ilawsaaciyi qaal su'ila makxuulu wazuhriyu can tafsiri اlaxaadiiثi faqaala amiruuha kama jaءat waakhrajahu ayضa albayhaqiyu wa huwa صaxiix waxaa khalaal alimaam اkhalaal uu ku wariyey kitaabki la ydhaha suna awsaaci waa caalimkaa hore aynu soo maray inuu yidhi makxuul baa la weydiiyey iyo zuhri waa culimadii taabiciinta makxuul albasri iyo zuhri aynu isagana garanayno maxamed ibnu muslim baa la odhan jiray maxamed ibnu muslim ibnu cubaydillaah ibnu shihaab azuhri alqurashi raximahu llah labadaa caalim waxaa la weydiiyey tafsiirka axaadiidta macnihii sifaatka ku saabsan waxay idhaahdeen amiruuha kamaa jaat sidaa ay u timi umara sidaa ay u timi u mara oo taxriifkan iyo waxyaabahan jahmiyadu ku samaynayaanay leeyiin sidan loogama jeede daahirkeeda loogama jeede si kalea looga jeedaa ka daaya wa rawa alkhalaalu ayضa can اlwaliid bni muslim qaal sa'altu malika bna anasi wa sufyaan athawriya wlayث bna sacdi wlawsaaciya an اlأkhbaari alatii jaءat fi صifaati faqaluu amiruuha kama jaءat waxaa kaloo khalaal ka wariyay alwaliid ibnu muslim caalimkii la odhan jiray inuu yidhi malik ibnu anas iyo sufyaan athawri iyo alayth ibnu sacd iyo awsaaci oo afartii shalayna aan idiin sheegayo midba wadan inuu imaam ka ahaa isku waktina ay ahaayeen ayaa waxaa weydiiyey axaadiidta sifaatka ilaahay ku saabsan faqaaluu amiruuha kamaa jaءat waxay idhaahdeen u mara siday u timi u mara ha waay riwaayad kale waxaa ku soo arooray faqaaluu amiruuha kamaa jaءat bilaa kayf waana ahar xasana u mara sidaa ay u timi bilaa kayf iyadoo aan la qaabayn wuxuu yihi sheekh islaam raximah اllah markuu alfatwa alxamawiya alkubraa sida ku sugan tacliiqinayay aaaartaa hore faqowluhum radia allaahu canhum amiruuha kamaa jaءat raddun cala almucaila markay idhaahdeen amiruuha kamaa jaءat mucailada diidan sifaatka ilaahay ee taxriifinayay radin ku tahay waayo nusuustan sifaatku eriyo bilaa macnaa maaha oo madhan ee waa kelimaad bilisaanin carabiyin mubiin ku soo aroorayoo macaani xambaarsan weeye markaa macaanidaa u daayo oo macaanideeduna weliba waa macluum oo waa la garanaya sidaa u daayo ha ka qalloocinina ha ka taxriifinina weeye macnuhu wa qowluhum bilaa kayfi raddun cala almumaila markay bilaa kayf idhaahdeenna mumailaday raddin ku tahay qaala wazuhriyu wamakxuulun huma aclamu taabiciina fii zamaanihim walarbacatu lbaaquuna hum aimatu dunya fii casri taabici taabiciin wuxuu dabadeeta sheegay zuhri iyo makxuul wakhtigii ay joogeen taabiciinta kuwii ugu cilmiga badnaa inay ahaayeen afartaa imaamii kalena wakhtigii taabici taabiciin taabiciinta macani casrigii ku xigay ee ay joogeen ahlulcilmigii markaa ugu cilmiga badnaa bay ahaayeen oo afartaa imaam midba wadan buu markaa imaam ka ahaa sufyaan oo kale wuxuu imaam ka ahaa waxa weeye ciraaq alleyth ibnu sacadna wuxuu imaam ka ahaa misra alawsaacina wuxuu imaam ka ahaa shaam alimaamu malik ibnu anasna wuxuu imaam ka ahaa maxay xijaaz oo imaamkii madiine fadhiyey buu ahaa radia allaahu canhum ajmaciin waay waxaa sidaasoo kale soo raray ijmaaca salafku ay ku ijmaaceen sifaadka ilaahay in la sugo ahlulcilmi badan oo uu ka mid yahay alimaam abu cumar ibnu cabdilbar magaciisa waxaa la odhan jiray yuusuf ibnu cabdilaahi ibnu muxamed ibnu cabdilbar annamari alandalusi alqurطubi almaliki xaafid lmaqrib wuxuu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdan taariikhda hijrigu markay ahayd buu dhintay waa aimadii hore kutub badan oo layaab lahoo islaamku aad iyo aad dadka muslimiintii uga faa'iidaysteenna wuu qoray wuxuu ihi ahlu sunati mujmicuuna cala iqraari bsifaati alwaaridati kuliha fi lqur'ani wsunati waliimaani biha waxamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz ila anahum la yukayifuuna shaya min dalika walaa yaxuduuna fiihi sifata maxsuura waxaad eegtaa kitaabka la idhaha tamhiid mujaladka toddobaad boqol iyo sideed iyo labaatan waxaanan aqwaashaan uu ka soo guuriyey alfatwa alxamawiya alkubraa tacliiqa weliba uu saaray ashaykh atuwayjiri marka wuxuu tilmaamayaa ahlu sunnuhu inay ku ijmaaceen dhammaantood qadiiman wa xadiian qirista sifaatka ilaahay ee qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray dhammaantood oo aan waxa weeye la odhan kuwana waa la sugaya kuwana la sugi maayo ama sifaat khabariya ha noqdaan ama sifaat ulmacaani ama sifaat ficliya dhammaan waa la wada sugaya iyo in la rumeeyo in xaqiiqada lagu xambaaro wa xamlihaa cala alxaqiiqa laa cala almajaaz ha oo aan majaaz lagu qaadin sida dhammaan ahlulbidacu ay dhaahdaan ha yeeshee ma qaabaynayaan buu arrinkaa ma qaabaynayaan sifaadka ilaahay waayo kayfkooda iyo qaabkooda garan maayaan sifo markaa koobanna ku koobi maayaan oo ku xadayn maayaan sidaasaa markaa qayrkoodna ay u soo rareen waxaa soo raray abu sulaymaan alkhaaabi oo xamdi ibnu maxamed magaciisa la odhan jiray oo ka mid ahaa aimadii xadiidka iyo fiqiga labadaba shaaficiyulmadhabna ahaa oo qoray kitaabka la idhaa macaalimu sunan ee uu ku sharxay abi daawuudkii cajiibka ah iyo kutub kaleba isaguna marka madhabka salafku inuu yahay nusuusta sifaatka in daahirkeeda lagu socodsiiyo uu sheegay markaa culimo kalena ijmaaca saasay usoo rartay intaasi ishaaradaasa inagaga filan waxaa jira haddaba intaynaan bilaabin aayaadkaa sifaatka qawaacid muhiima jirto ahlulcilmigu ay markaa sheegaan baabkan qaacidada koowaad waxa weeye alkalaamu fi sifaati farcu can alkalaami fi daat sheekh islaam baa ku sheegay atadmuriya waana looga horeeyo alimaam alkhaaabi oo kale iyaba way sheegeen qaacidada noocaas alkalaamu fi sifaati farcu cani lkalaami fi daat hadalka sifaatka ilaahay laga hadlaa wuxuu faraac ka yahay hadalka daatada ilaahay laga hadlayo oo sida daatada ilaahay aynu u sugayno inagoon qaabaynahayn oon kayf iyo qaab u sheegahayn ayaa waxa weeye ilaahay jala wacalaa sifaatkiisana aynu u sugaynaa inagoon kayf iyo qaab heh u sheegahayn ma fahanteen qaacidada qayb ahlulbidaca ka mida ama dadka mucailada ka mida ayaa qaacidada noocaasa la hordhigaya lagula doodaya meesha lagaga saaraya warkooda oo markeeda iska iman qaacidada labaad waxay tahay alkalaamu fi bacdi sifaati kalkalaami fi bacdi alaakhar kalkalaami fi lbacdi alaakhar hadalka sifaatka barh ka mida laga hadlaa hadalka sifaatka barh ka mida laga hadlaa wuxuu la mid yahay hadalka barhka kale laga hadlaayo oo sifaatka ilaahay jala wacalaa ama sifaat khabariya ha noqdaan ama sifaat ha noqdaan waxa weeye ficliya ama sifaat daatiya waa min baab almutamaahilaat waa min baab almutamaahilaat xagga marka la eego sugista la sugaayo waa isku mid weeyi markaa isku wada meel baa la marinayaa dhammaantood waa la wada sugayaa min gayri taxriifin walaa tactiilin wa min gayri takyiifin walaa tamhiil dhammaan waa la wada sugaya la kala qaadqaadi maayo la odhan maayo barhkana waa la sugaya barhkana waa la diidaya waayahay waayo waa isku wada meel hadalka laga hadlayaa isku wada meel buu maraya cidda kala saarsaartee tidhaahda barhna waa la sugayaa barhna lama sugaayo sida ashcariyada iyo maaturiidiyada iyo kulaabiyadoo ka horeysay iyo dadka noocaasi ay sameeyeen iyo ummado badani siday sameeyeen in la kala qaadqaadaana waa tanaaqud weeyi soo ma aragtid marka qaacidadana dadka sifaatka ina sugay barhna diiday ayaa warkooda waxa weeye lagu horjoogsanaya meesha lagaga saarayo labada qaacidaba waxaa sheegay aadna u sharaxay ahlubidacana aada ugula dooday shaykhulislaam raximahullah sida atadmuriya aada ka muraajacayn karto qawaacid kalena way jiraan qaala wuxuu i wafa mima jaaa min aayaati sifaati qowlu llahi caza wajala wayabqa wajhu rabbik fa mimaa kii waxaa ka mid ahaaday jaaa soo arooray oo min aayaati sifaati aayaadka sifaatka ka mid a qowlu llaahi caza wajal hadalka rabbi uu yihi wayabqa waxa baaqi noqonaya wejhu rabbika wejiga rabbiga yani daatada rabbiga ee wejiga ku sifaysan waay mualifku wuxuu soo aroorinayaa aayado badidooda aynu ku soo marray kitaabka alwaasitiya oo uu u xujaysanayo sifaadka ilaahay jalla wacalaa barh ka mid a haddana axaadiis buu ku xigsiin doonaa waxaanu aayaadka ugu bilaabay markuu sifaadka rabbi sheegaayey liannahu aslu lusuul walmasdaru lwalu litashriic lianna qur'aanku waa asalkii usuusha iyo masdarka koobaad ee sharciga laga qaato waliannahu kalaamu ullahi wa huwa acdamu lkalaami waajalah wa huwa acdamu lkalaami waajaluh sidoo kale waa hadalkii ilaahay hadalka ilaahayna waa hadal oo dhanka ugu weyn uguna maaragta qiimaha badan waliannahu qaciyu hubuut waa ta saddexaade qur-aanka kariimka ahi sugnaantiisu inuu sugan yahay qur-aan waa mid qaci ah oo la jarayo waa ta afraadee tabarukan bilibtidaai bikalaamihi barakaysu uu ka barakaysanaya hadalka ilaahay inuu ku bilowdu ku furfurto ayuu usoo horreysiiyey inaha aynu sheegnay ayuu mualifu raxmatullaahi calayhi aayaadka usoo horreysiye ugu bilaabay aayaddaasi koobaad waxaa laga qaadanayaa ihbaatu lwajhi lilaahi jalla wacala ilaahay sugis wejiga loo sugaayo wejhu dalaaluhuna waxa weeye wejhu rabbika baa rabbi yidhio adaafa alwajha ilayh wejigiibuu isu tiiriyey marka mar haddii uu isu tiiriyey ilaahay inuu weji leeyahay uu ku sifaysan yahay baa laga qaadanaya wejiga ilaahayna waa weji isaga u qalma oo wejiyada kale aan la mid ahayn shabihinna aayado badan oo qur-aan oo kalena wuu ku soo arooray ila btiqaaa wajhi rabbihi alaclaa soo maaha waaye yuriiduuna wajhah yani adilo badan oo qur-aan uu ku soo arooray xadiida rasuulkana sal allahu alayhi wasalam in badan buu ku soo arooray waa kii rasuulku ku lahaa sal allahu alayhi wasalam sacd ibn abi waqaas inaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagii biha wajha allah ilaa ujirta calayha waay marka waa sifo qur'aanka iyo xadiidka iyo maaragtay ijmaaca dadka muslimiinta aba ku sugan oo ilaahay jala wacalaa u sugan waxyaabaha ilaahay loo tiirinayaana waxay u qaybsamaan laba qaybood masaladaasina waa muhiim weeye almudaafu ila allahi nawcaan nooca koowaad waa acyaanun qaa'imatun binafsiha waxyaabo acyaanuhu sidooda u taagan ayaa dhacday in ilaahay loo tiiriyo sida tusaale ahaan naaqat allaahi faqaala lahum rasuulu llaahi naaqat allaahi wa suqyaaha naaqat allaahi oo kale ama baytullaahi soo ma aragtid iyo wixii lamid ah waa acyaan waa guriga ama masaajidka halkaa ka dhisan baa ilaahay loo tiiriyey hashaa makhluuqah halkaa maraysa ilaahay loo tiiriyey wahaakada idaafada noocaasi waa min baabi idaafati almakhluuqi ilaa khaaliqihi waa makhluuq allihii abuuray loo tiirinayo soo ma aragtid idaafadaasi nooceedu waa kaa waa min baabi idaafati makhluuqi ilaa man ilaa khaaliqi waxaanay faa'iideynaysaa tashriif idaafadaasi waa litashriif oo ciddaa ilaahay loo tiiriye waa cid sharaf leh oo mudan oo ixtiraam iyo ilaalin iyo qadaran u baahan idaafada nooca labaad waxa weeye waa idaafatu sifaatin laa taquumu binafsiha waxyaabo markaa sifaad ahoo cidi inay ku sifaysnaata mooye iyadu aan sideeda isu taagi karin waa in ilaahay loo tiiriyo jalla wacala sida tusaale ahaan cilmullaahi qudratullaahi soo ma aragtid iyo wixii lamid ah dee cilmigu cid cid cilmigii ku sifaysan buu u baahan yahay oo awooddii cid ku sifaysan bay u baahantah oo xayaatadii cid ku sifaysan bay u baahantah waxyaabo halkaa istaagi karoo sidooda isu taagi kara maaha taana cuqaladoo dhan baa wada garanaya soo maaha taa waxaa la mida markaa wejigii iyo yadaynkii iyo caynaynkii iyo samacii iyo basarkii kuwaasina dee sidooda waxyaaba isu taagi kara maaha oo cid ku sifaysan bay u baahan yihin sidaa awgeed marka ilaahay loo tiiriyey wejhu rabbika ama samac iyo basar loo tiiriyey ama qudro loo tiiriyey ama sifaadkaa kale loo tiiriyey waa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha waa sifadii oo loo tiirinaya hee ciddii ku sifaysnayd loo tiirinayo waay sidaa awgeed baa wejigu wuxuu ka mid yahay sifaadka ilaahay jalla wacalaa ee sugan ayuu ka mid yahay masalada labaad aynu baraarujinaynaa waxa weeye sifaadka ilaahay jalla wacalaa ictibaarada qaar marka la eego dhinacyada qaar waxaa loo qaybiyaa laba qaybood sifaatun daatiya iyo sifaatun ficliya sifaadka daatiga ah waxaa looga jeedaa asifaat alatii laa tanfaku can illaah walam yazal walaa yazaalu mutasifan biha waa sifaadka ilaahay jalla wacalaa marnaba aan ka fog ahayn ama marnaba aanu ka suulayn horena weligiiba uugu sifaysnaa dibna uugu sifaysnaanay mar walba uu ku sifaysan yahay sida cilmigii oo kale sida sifadan wejiga iyo yadaynka oo kale sida waxa weeye qudradii awoodda oo kale sida xayaatada oo kale iyo dhammaanba sifaadka daatiga ah waa sifaadka ilaahay jalla wacalaa marnaba aanu ka suulahayn mashiicadiisa iyo doonistiisana aan la xidhiidhin ma fahamti taasi waa mid sifaadka nooca labaadna waa sifaat lficliya aye maa hiya sifaat lficliya ya ikhwan hiya sifaat alatii tatacalaqu bimashii'ati illaah waa sifaadka ilaahay jala wacalaa doonistiisa iyo ikhtiyaarkiisa la xidhiidha goortu doonu waxa weeye sameeyaa cidduu doonu waxa weeyaan markaa sameeyaa iyo wixii la mid ah marka sifaadka ilaahay ictibaarada qaar marka laaga saasay qabso waana iska min baabi tawdiixun markay ahlu sunuhu kutubtooda ku sheegayaan wa ilaa sifaadka ilaahay noocay doonaan ha ahaadaan ahlu sunuhu meel quray he ayay wada mariyeena la soco qolyaha ahlulbidaca ahi sifatulwejhi waxay idhaahdaan dee ma sugayaanoo way diidaan qaarkood waxay idhaahdaan waxa looga jeedaa wayabqaa wajhu rabbika ay hawaabuhu wajazaauhu baa looga jeedaa ha weji jiraa ma jira ee hawaabkiisa iyo abaalkiisaa looga jeedaa qaarna waxay idhaahdeen ay daatuhu baa looga jeedaa wayabqaa wajhu rabbika ay daatu rabbika daatada rabbigaabaa baaqi noqonaysa ma garata waxaa la odhanayaa kow taxriifkaasi waa khilaafu daahiri nas sida naska ka muuqata uu khilaafsan yahi laba walaa daliila calayhi wax daliilana looma hayo oo qawaaciddii aynu soo xusno inay kula maragsadaan iyo waxyaabaha iyagu dhoobdhoobteen mooyaane wax daliilo ku odhanayaan daliilkaa saxiixa baa u daliila ya lagama yaabana ma helayaan waxyaaba caqliyaad iyo qadciyaad iyagu ay ku sheegeen ayay maaragta la imanayaan saddex waa khilaafu ijmaaci salaf salafku waxay ku ijmaaceen sifaatkan ilaahay sifatulwejhi ay ka mid tahay in la sugo intaanay ahlulbidacani soo bixina waxa weeye salafku in la rumeeyo sidaa loo qaata ay isku waafaqsanaayeen marka ijmaacii salafkana way khilaafsantah ijmaaca salafka ahlulcilmiga bidaat soo rarayna waxaa ka mid ah alimaam muxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma caalimkii la odhan jiray imaamulaima kitaabu tawxiidka waa ka kusoo raraya kitaabkiisa la dha waxaa kaleynu leenahay kuwa maaragta ku sheegaya hawaabka ku sheegaya waxaynu leenahay maxaa kaga jawaabaysaan sawka rasuulku sala allahu calayhi wasalam magan galay wejiga ilaahay ee idhi acuudu biwajhik acuudu biwajhik markay soo degtay qulu walqaadiru ala calaa an yabcaa calaykum cadaaban min fawqikum oo min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan acuudu biwajhika buu lahaa rasuulku sala allahu alay wasalam hawaabku waa shay makhluuqe eh ma shay makhluuqu ilaahay jala ayuu rasuulku magan gelayay sala allahu alay wasalam xadiid kalena wuxuu sheegaya acuudu biwajhi illahi alcaiim acuudu billahi alcaiim wa biwajhi alkariim wa sultaanihi alqadiim min ashaytaani arajiim marka masaajidka la soo galo suuragal maaha taasi inuu wejigu sifo sifaadka ilaahay ka mid yahay bay adiladaasi ina tusinaysa wa kadaalika ku yeedhi waa daatuhu baa looga jeedaa iyaguna maaragtay jawaabaha qudhooda loogu jawaabay قال وقوله سبحانه وتعالى waxaa kaloo ka mid ah hadalka rabbi yidhi bal yadaahu mabsuutataan bal yadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuutataani waa kuwo la fidiye weeye oo deeq iyo cadaa la fidsan oo waxaa ka horeysay waxa weeye wa qaalat alyahuudu yadu llahi maqluula gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa markaa sheekhu wuu soo koobayoo intii maxalu shaahidkii unbuu ka soo qaata bal yadaahu aayadda markaa hore aynu usoo marray bal hadda maxalu shaahidka aynu iskaga gaabsanno markay yahuuddu yidhaahdeen ilaahay gacmihiisu gacantiisu way xidhan tahay ayaa ilaahay tilmaamay jalla wacalaa gacmaha ilaahay inaanay xidhnayne labada gacmoodee ilaahay ay fidsan yihiin oo ay maaragtay wax bixiyaan deeqdiisuna aada iyo aad ay u badan tahay rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa yadullaahi mal'a laa yagiiduha nafaqa saxaau leyla wanahaar ilaahay gacantiisu waa mid buuxda wuxuu bixiyeyna ma dhimayo ma nuqsaaminayo had iyo habeenna waa mid butaacaysa oo la butaacaysa maxay wax bixin iyo deeq ayay la butaacaysa xadiidku wuu sii socday marka xadiiska saxiixa ku yaala waay marka waxaa laga qaadanayaa aayaddan iyo aayadda kale rabbi yidhi limaa khalaqtu biyadaya limaa khalaqtu biyadaya iyo adilada kale faraha badan ihbaatu lyadayni lilaahi jala wacala ilaahay laba gacmood inuu leeyahay uu ku sifaysan yahay wejiga iyo yadaynka iyana waxay ka mid yihiin sifaadka daatiga ah ee haddana khabariga ah ee khabarka un aynu ku ogaanay yani kitaabka iyo sunnada aynu ku ogaanay inuu ilaahay ku sifaysan yahi jala wacala ee salafkuna ay ku ijmaaceen waaya qolyaha markaa diidan ee sifatlyadayn markaa diidani waxay idhaahdaan waa majaaso waxaa looga jeedaa annicma ama alqudra looga jeedaa bay maaragtay idhaahdaan luuqadda carabiga yad oo bimacnaa nicma loo isticmaalayo ama bimacna alqudrana waxyaabo way soo ararooriyaan waxaa markaa lagaga jawaabayaa wejiyadii hore aynu soo marray waa khilaafu daahiri nas khilaafu ijmaaci salaf walaa daliila calayhi wax daliiloo saxiixana looma hayo intaasi waa mid soo wada arooreysa waxaa lagu darayaa arin ama jawaab afraadoo waxaa la odhanayaa siyaaqiyada qaar baanay suuragal ku ahayn in qudre iyo nicmo iyo lagu fasiro sida markuu rabbi ka waramayay nebi aadam limaa khalaqtu biyadaya kaan ku abuuray labadayda gacmood suuragal maaha in la idhaa kaan ku abuuray labadayda nicmo saasaa la odhan ya maya suuragal maaha waayo ilaahay nicmooyinkiisu laba maaha aada bay u badan yihin wa in tacudu nicmat allahi laa tuxsuuha kaan ku abuuray labadayda awoodoodna lama odhan karo waayo ilaahay awooddiisa dee waa awoodo badanna lama idha waa laba awoodoodna lama idhaahde waa awood ilaahay jala wacalaa wax walba uu ku awoodo marka naskaasoo kale iyo waa waxyaabahay ka maageen kuna margadeen jawaabtiisa laakiin nimanku waa balaayo o waxa weeye laba kaar bay isticmaalaan saan hore idinku soo sheegay nusuusta waxay taxriifin karaanna way taxriifinayaan naska taxriifkiisu u suurogeli waayana waxay odhanaya waanu tafwiidinaynaa ilaahay baa macnihiisa og waxaa looga jeeda allahu aclam bimuraadi ma fahamte laqaani sawka jawhara tawxiidka ku sheegaya wa kullu nasin awhama tashbiihan awilhu aw fawid wa rum tanziihan ashaaciradu waxay rumaysan yihiin ta'wiilka iyo tafwiidku labadaba madhabka salafka inuu ahaa soo ma aragtaan labadaa baatil ee labadaba madhabka salafka aada iyo aada uga fog labadaba waxay dhahan waa madhabu salaf nusuusta waxna way awili jireen waxna he way tafwiidin jireen bay dhahdaa ta noocaasina waa kadibun calaa madhabi salaf waa madhabkii salafkoo lagu beena buranayo waxaa kaloo lagu darayaa oo shanaad oo jawaab shanaad ah in la idhaha yadaynkan ilaahay jalla wacalaa loo tiiriyey waxyaabo fara badan baa soo arooray oo sheegaya inay yihiin yadayn oo xaqiiqiyatayn ah soo ma aragta inuu ilaahay kala maaragtay fidiyo in allaha yabsutu yadahu bileyl soo axaadiista kumaynaan arag inuu ilaahay wax ku qabto ya inuu ilaahay jala wacalaa wax ku bixiyo asaabicin ay leeyihiin ama waxa weeyaan markaa faro yaliiqu bijalaali illaahi subxaanahu wa tacaala kaf oo kale ayaa xadiidta qaar ku soo arooray marka calaa kulli xaal waxyaaba fara badan oo noocaasoo sheegaya inay yadayn xaqiiqiyatan yihiin ayaa maaragtay soo arooray waayahay haddii la idhaahdo qur-aanka waxaa ku soo arooray yadu iyadoo mufraday ku soo aroorta tabaaraka aladii biyadihi lmulku mararna iyadoo musanaa sida aayaadka aynu akhriyayna ay sheegayaan mararna iyadoo jamaca awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mima camilat aydiina ancaaman markaas see laysu waafajinaya waxaa la odhanaya kow horta ilaahay gacmihiisu waa laba sida ku soo aroortay waxa weeye aayaadka qur-aaniga ah waayo aayaddaa saad iyo aayaddaa suuratulmaa-ide ku jirta iyo waa laba ilaahay jala wacalaa gacmihiisu marka mufrad lagu sheegay axaadiistii aayaadka qaar ay ku soo aroortay ma diideyso waayo waa mufrad mudaafa mufradka mudaafka ahna cumuum buu faa'ideeya soo ma marka wixii gacan ilaahay leeyay oo dhan wuu koobsanaya mufradka mudaafka ahi gacmaha ilaahayna waa laba wey jamacana waxaa la odhanayaa looma jamcin in ilaahay gacmihiisu laba ka badan yihiin waayo aayaadkanaa sheegaya inay laba yihiin looma jamcin inay laba ka badan yihiin waxaa loo jamciya min baabi taciim soo ma aragtaan min baabi he ataciim baa loo jamciyey jawaabtaasaa waadixa jawaabo kale oo markaa ku macno dhowina way jiraan laakiin taasaa ugu waadixsan min baabi taciim baa waxa weeye loo jamciyey ama waxaad odhan kartaa luqatulcarab baa sidan ku dareertayoo waxa weeye luuqada carabigu waxay ku dareertay musanaha marka la idaafaynaayo damiir loo idaafaynaayo ama jamac loo idaafaynaayo waxa weeye waa la waxa weeyaan markaa waa la jamciyaa musanihii marka loo idaafaynaayo damiir waa la jamciyaa sida halkan oo kale awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydiina yadaynaa baa luuqada carabigu markaa ay noqon lahayd soo maa litakfiif takfiif darteed baa markaa ayaa musanihii loo jamciyey oo aydiina loo yidhi waa sida faqad saqat quluubukumaa oo kale faqad saqat quluubukumaa laba dumarunbaa laga warramayay labada dumarina dee laba qalbiunbay le midba hal qalbi bay leedahay soo maaha waaye iyadoo markaa meesha laba qalbi ay yaallaan ayaa haddana ilaahay jamciye oo quluub yidhi soo maaha quluub baa la yidhi waayo waa la musanihii oo la idaafaynayo marka la idaafaynayo haddii la taniyeeyana nooc culays baa imanaya sidaa awgeed litakfiif darteed ayaa loo taniyeloo jamciyo quluubukuma loo yidhi tanna waa min hada albaab baa layidhi labada gacmoodee ilaahayna labaduba waa midig oo xadiidkii saxiixa muslimka waxaa ku soo arooray wakiltaa yadayhi yamiinun baa ku soo arooray waaya haddii la idhaahdo oo xadiiska saxiixa muslimka oo kitaabu tawxiidkana aynu ku soo maray sawka shimaal sheegaya shimaal xadiid baa sheegaya bishimaalihi waliba muslimku ku yaala maxaa lagaga jawaabaya cindaka ya khaalid fadal labada gacmood oo ilaahay labaduba waa midig baynu nihi soo maha وهناك حديث في صحيح مسلم يدل على أن إحداهما أيه شمال ما الجواب والله سوق يا مرة دي سعرت وما أفضل يا لغمان ما في أيه من يذكره لنا كتاب التوحيد كان وين كسامر بسلاس ها فضل waan garta oo yaa idraajiyey ya waa garta jasaaka allah khayr marka waxaad leedahay hadalkii rasuulka maha baad leedahay waa garta ha maxaad ku daraysa adigu intaa waa ku dari maysa waay jasaakum allah khayr calaa kulli xaal riwaayadda sheegaysa shimaalku waa munkar weeye bacdu ahli lcilmina shaad bay ka cabireen oo munkaro waxaa u daliila waxaa la gaar noqday in la idhaahdo cumar ibnu xamza cumar ibnu xamza xamsaha ma garanaysaan xamsaha tacrifuuna xamsa haada man abu waa xamza ibnu cabdillaahi ibnu cumar ibnu khaaab cabdilaahi saxaabigii jaliilka ahaa cabdilaahi ibnu cumar ayaa xamsaha dhalay ninkan aynu leenahay wuu la gaar noqdaneen xamsaha saas see dhalay oo cumar ibnu xamsa la idhaha waa cumar ibnu xamsa ibnu cabdilaahi ibnu cumar ibnu khaaab ma garata ruwaadda muslim baanu ka mid yahay laakiin dacfi baa ku jira bay ahlulcilmigu idhahdeen dacfi baa hee ayaa ku jira waxaan u khilaafay rag kale waxaan u ka warinayaa isagu saalima garo rag kaluu khilaafay oo maaragtay iqa ah oo ka iqaysan oon u dhoweyn oo intaan xasuusanay ilaa laba nin oo kale sidaa awgeed baa haddii la idhaahdo isagu waxa weeye waa waa iqa isaga qudhiisu haddii la idhaana wuxuu noqonayaa shaad waayo shaadku waa maxay waa mukhaalafatu mukhaala mukhaalafatu ahiqati liman huwa heh awlaa minhu ma garata haddii la idhaahdo maya waa daciifna munkar buu noqonaya munkar buu noqonaya munkarka waxaa la idhaahdaa ninka marka horeba daciifkii wuxuu haddana hee la sii tafarudu la sii gaar noqdo markaa riwaayaadka kale waxaa ku soo aroortay wa biyadihi lukhra sooma aragtaan biyadihi lukhra baa badidooda ku soo aroortay sidaasaana bacdu ahlilcilmi ay mareen oo inay shaad tahay bay mareen sidaa awgeed labada gacmood ilahayba jala wacala waa qaala wuxuu i waqowluhu tacaala waxaa kaloo ka mid a hadalkuu rabbi yidhi isagaa sarreeya ikhbaarane mukhbiran xaala uu ka warramayo can ciisa calayhi salaam annahu qaala inuu yihi taclamu waad og tahay ilaahayow maa fii nafsi naftayda waxa ku sugan walaa aclamu anigu se moogi maa fii nafsika naftaada waxaa ku sugan waid qaala allahu yaa ciise bna maryama anta qulta linaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah qaala subxaanaka maa yakuunu li an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimta taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik sidaasaa markaa aayadda ka horreysa aayaddan wuxuu mualifku u soo aroorinayaa ihbaatu nafsi lilaahi jala wacala ilaahay nafin loo sugayo aayado badanoo kaleno qur-aanana way ku soo aroortay sida kataba rabukum calaa nafsihi araxma kadalika axaadiidta saxiixana way ku soo aroortay subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatih iyo adilada kale intaba way ku soo aroortay sifaadkaasi soo arooray baanay ka mid tahay ahlu sunnuhuna way ku ijmaaceen sugista sifadan la sugayo waxayse ka warameen ahlu sunnuhu sifatu nafsigan ama naftan ku soo aroortay adiladu ma bimacna ahaat ba bimacna ahaat almutasifatu bisifaat ma daatada ilaahay ee sifaatka ku sifaysan baa looga jeedaa mise waa sifatun zaa'idatun can idaat mise waa sifo daatadii dheeraadka ah soo ma aragtid sida cilmiga iyo xayaatada iyo qudrada iyo dheeraad ay uga yihiin ayay dheeraad uga timiya mise wuxun baa looga jeedaa sifatu nafsidan macnaha addaat lmutasifatu biifaat laba qowl ayay soo rareen ahlulcilmigu marka bacdu ahlilcilmi waxay mareen inay tahay sifo zaa'idka a maxay daatada sidaana waxa maray ibnu khusayme oo kale abu yacla alfara oo kale cabdulhani almaqdasi oo kale almaqdasi culimo badan oo caynkaasi ayaa maray laakiin shaykhulislaam wuxuu maray raximahullah wuxuu maray jumhuurka ahlu sunnahana wuu u tiiriyey in looga jeedo naftan bimacna daat almutasifatu biifaat yani daatada ilaahay ee sifaatka ku sifaysan baa looga jeedaa buu yihi sidaa awgeed baa masaladaa markuu taxliilinaya uu ka hadlayo wuxuu yidhi waaaifatu min annaasi yajcaluunaha min baabi ifaati kamaa yadunnu aaifatu anaha daatu almujaradatu can ifaat wa kila lqowleyni khaa majmuuc fataawa juska sagaalaad laba boqol labiyo sagaashan wuxuu ihi dadka qaar waxay u haystaan inay tahay waxa weeye bimacna daat oo daato ifaadka aan sifaad lahayn oon ifaad waxaw ku sifaysnayn inay tahay ayay dadka qaar u haystaan dadka qaarna waxay ku fasirayaan buu yidhi min baabi sifaat bay ka yeelayaanoo yacnii naftan ku soo aroortay adilada sifo zaa'idka a daatadii bay ka dhigayaan buu yidhi wa kila alqowlayni khata labada qowlbana waa qalad buu yidhi soo ma aragti qowlka saxda ah ee uu rajaxayna waxa weeyaan buu yidhi waxaa looga jeedaa nafsi bimacna daat almutasifatu bisifaat yacnii daatada ilaahaya sifaatka ku sifaysan ayaa looga jeedaa buu yidhi sidaasaa sheekh islaam raxmatullaahi caleyh macaalimkii weynaa uu maaragtay u taqriiriyey faa'iido kaleoon idinku baraarujinayaa waxa weeye ilaahay maka wuxuu ka sheegay nebi ciise inuu yihi taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik hadalkan ma waxaa la odhanaya waa hadalkii ilaahay mise waxaa la odhanaya waa hadalkii ciise qur-aankana aad iyo aad bay ugu badantay wa qaala muusa wa qaala ibraahiimu wa qaala fircawnu ya hamaanu bnu lii soo maaha wa qaaluu iyadoo ilaahay jala wacalaa cid kale uu hadal ka xikaayoonaya ama ka sheegaya qur-aanka in badan bay hee ku soo noqnoqotay kusoo aroortay marka ma waxaa la odhanaya waa hadalkii ilaahay mise ciddaa ilaahay ka sheegay hadalkeedii weyan baa la odhanaya ya u soo raray waan gartaye waa hadalkii ilaahay jala wacala ayaa la odhanaya haye waa garta ayra dalik jazakum allah khayr masaladaasi inay dibna inooga timaado waa laga yaaba insha alla marka hadalkii lasoo khulaaseeyo waxaa la odhanayaa aayaddan ina hor taalla soo qaado oo waa min kalaami ciisa biictibaari lmacnaa xagga macnaha marka la eego waa hadalkii ciise oo waxa weeyaan marka macnaha noocana nebi ciise ilaahay jala wacalaa uu ka sheegay inuu yidhi oo uu ku hadlay laakiin marka la eego waxa weeyaan biictibaari اnadmi wاlxuruuf xuruuftan uu ka kooban yahay iyo sidan uu isu saaran yahay marka la eego waa hadalkii ilaahay jala wacala soo ma aragtaan oo marka dadkaa hore dee luuqo kale iyo nadmi kale iyo dee xuruuf kale iyo si kale ugu hadleen soo ma marka ilaahay baa jala wacalaa inoo sheegay xuruuftan iyo nadmiga noocana iyo sidanuu qur-aankan isu saaran yahay waa min kalaam ilah ilaahay baa jala wacalaa sidan ugu hadlay laakiin macno ahaan ciddaa ilaahay uu ka sheegayo waxa weeye waa hadalkeedii min xayu lmacnaa sidaasaa culamaau lajna adaaim ay uga jawaabeen biri'aasati imaam ibnu baaz markii la weydiiyey aayaadka noocaas qaala shaykhu raximah llahu tacaala wa qowluhu subxaanahu wa tacaala hadalkuu rabbi yidhi ayaa markaa ka mida wajaaa rabuka rabbigaabaa yimi iyo wa qowluhu tacaala hadalkuu rabbi yihi hal yanduruuna miyay sugayaan macni ma sugayaan ilaa an yatiyahum allah ilaahay inuu yimaado mooyaane ilaahay jala wacalaa inuu yimaado mooyaane alkana sifatu lmaji iyo sifatu lityaan ayuu sheekhu waxa weeye aayaadkan inuu ku suga usoo arooriyey waa laba sifoo sugan waxaanu ilaahay u imanayaa jala wacalaa qiyaamuhu imanayaa waxaanu u imanayaa lilfasli bayna alcibaad yani addoomihiisa si uu u kala saaro ayuu ilaahay u imanayaa waana laba sifo oo ficli ah oo mar walba ilaahay jala wacalaa imaatinkii kuma sifaysnee markuu doono ayuu ilaahay jala wacalaa imanayaa qolyaha marka ahlulbidacaahi waxay idhaahdaan waxa meesha ku jira majaasulxadfio waxa weeye ee amru rabbika baa lasoo qadaraya amarka rabbigaabaa imanaya qaarkood waxyaabo kale inay maaragtay qadaraana waa iska suuragal jawaabihii aynu maaragtay sheegaynaynu soo celcelinay baa lagaga jawaabaya waa khilaafu daahiri nas khilaafu ijmaaci salaf walaa daliila calayh daliil saxiixana ma laha waxaa kaloo intaa la raacinayaa in la idhaahdo alaslu fi lkalaami waa cadamu lxadfi walidmaan asal hadalka waxa uu ah inaan waxba la xadfin waxna la soo qadarin waxa wax la soo qadaraa marka laga maarmi waayo qariinana la hayo tusinaysa inay waxa weeyaan markaa waxaasi uu xadfan yahay laakiin la yskama odhanaayo mar walba dee waxbaa xadfan la yska odhan maayo ma fahamte waayo ta noocaas mid daba furan oo aan markaa la dabdin karin bay noqonaysa waxaa kaloo lagu sii darayaa siyaaqaadka ama ayaadka qaar baanay suuragal baahayn in amar la soo qadara ama kada waayo ilaahay wuxuu yidhi markaa hal yanduruuna ila an taatiyahum lmalaaikatu aw yaatiya rabuka aw yaatiya mru rabbik hal yanduruuna ila an taatiyahum lmalaaikatu aw yatiya rabuka aw yatiya bacdu aayaati rabbik aayaddii ancaam akhirkeeda ku jirtay marka faqasama wanawac qaybqaybintaa ilaahay uu qaybqaybiyey ee uu nooceeyey malaa'igtu yimaadaan rabbigaa yimaado waxa weeyaan marka bacdu aayaati rabbika ay yimaadaan wuxuu diidayaa in la yidhaahdo maxay waxa weeye bimacanaa amar baa looga jeeda ama la yidhahdo waxaa imanaya waa mid qura oo hal mid loo celiyo ayuu diidaya jawaabo badan oo kalena way jiraan oo meelaheeda waxa weeye insha alla loogu tegi doono qaala wuxuu ihi wa qowluhu tacaalaa waxaa kaloo markaa ka mid a hadalkuu rabbi yidhi radia allaahu canhum rabbi raalli buu ka noqday waraduu canhu iyana raalli bay ka noqdeen sifatu ridaana qur-aanka marar badan bay ku soo aroortay axaadiidta rasuulkana way ku soo aroortay sala allahu calayhi wasalam in allaha la yarda can alcabdi an yaakula alaklata fayaxmaduhu calayha fayaxmadahu calayha aw yashraba sharbata fayaxmadahu calayha baa rasuulku lahaa sala allahu alay wasalam rawahu muslim marka waa sifo sugan ahlu sunnuhuna markaa ay sugisteeda ku ijmaaceen ilaahay baa jalla wacalaa loo sugayaa kayfa yashaa siduu doonuu ilaahay wuxuu ka raalli noqdaa waana min asifaat alficliya sifaatka ficligaa bay ka mid tahay waxay u celiyaan qolyaha ahlubidacahi hawaabkay u celiyaan oo radia allaahu canhum ilaahay wuu abaal marinayaabay qaar u celiyeen qaarna waxay u celiyaan markaa iraadat lixsaan bay u celiyaan oo ilaahay samafal iyo ixsaan buu la doonayaa bay dhahda hadda labadaa qolona way kala duwan yihin muctasiladi iyo jahmiyadii iyo kuwaan sifaba sugaynen macaliraadada sugayne shay makhluuqay ku fasirayaan sifadan ilaahay oo markaa hawaabbay ku fasirayaan oo hawaabkay u celinayaan qolyaha iraadada sugaysa ashcariyada iyo wixii la halmaalaana iraadaday u celinayaanoo iraadatulixsaan bay odhanayaan sooma aragtaan sida bacdigood ay marayaan marka jawaabihii aynu soo sheegaynay baa lagaga jawaabaya waxaa lagu darayaa in la idhaahdo kuwa hawaabka ku fasiray oo sawka rasuulku waxa weeye magan galay ridaha ilaahay jalla wacalaa sawka magan galay ee odhan jiray allaahuma innii acuudu biridaaka min sakhatik rasuulku sala allahu alay wasalam ee hawaabku waa shay makhluuqoo munfasal ilaahay ka aho ilaahay ka baxsane ma shay makhluuqu rasuulku magan galay sala allahu alay wasalam oo makhluuq in la magan galaa waa arrin waxa weeye muxaramahe maxaa idinka yeeli doontaan qolyaha shaacirada iyo wixii la halmaalay iraadada u celiyana waxaa la odhanayaa oo sifana waa ka guurteen oo tusaale ahaan sifatu ridaa ah mid kalena waa u guurteen oo iraado ah maxaa sifana u diideen mid kalena u sugteen sifaadka ilaahay jalla wacalaa waxa weeye waa in la wada sugo ta kale wixii aa kaga ordayseen aridaa sugisteeda waxaa kaga ordayseen iraadadana wuu ku jiraa waa laydinku soo aroorina maxaa yeelaysa markaa u fiirsada kuwa sifaadka ilaahay u wada diiday banaankaasay iyagu u baxeen oo dalaal bay isugu baxeen kuwa wada suga ee ahlu sunnahina iyaguna dhankaasay mareen soo maa ashaacirada iyo maaturidiyada iyo nimanka la halmaalee badhna sugay badhna diiday tanaaqudkii ugu weynaa bay ku dhaceen xataa muctasilada ayaa markay ishkaalada ku soo arooriya ka jawaabi waayo horyaadheh horadeeranba wada suga nimankaa mushabihadayde iyagoo ahlu sunnaha ku sheegayaan iyo wixii la halmaalay dee raaca toosu ra toosu raaca ile nin qoyan bms kama dhowre dee ama wada diidoo annagana soo raaca oo waxa weeye dariiqa iyaga soo mara laakiin badhna waanu sugaynaa badhna waanu diidaynaa dee kuwanaa waxa weeyaan markaa sugteen kuwanaa diideen wixii aa ku diideen baa kuwanaa sugteenna ku jira xaggeedu ka mari baa lagu yidhi waxay kaga jawaabaanna way gari waayeen oo tanaaqudka ah aye bartanka ilaa yowmina hadaa u fadhiya waa tahay qaala wuxuu uhi waqowluhu tacaala bagale hadalkuu rabbi yihi yuxibuhum ilaahay wuu jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna way jecel yihiin yuxibuhum qoomkaasoo iyagu ilaahay uu jecelya iyaga wa yuxibuunahu iyaguna jecel yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti illaahu bqowmi yuxibuhum ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم marka ilaahay jalla wacalaa wuxuu dadka muminiinta ah u sheegay haddii markaa ay ridoobaan oy diintooda ka noqdaan ilaahay inuu abuuri doono uu keeni doono dad waxa weeyaan markaa qiimo badan dadkaasoo ilaahay iyaga uu jecel yahay iyaguna ilaahay jala wacalaa jecel sifaadkaa kale ilaahay sii sheegayna ku sifaysa marka aayadda iyo aayaadka kale ee ka warramaya sifada waxaa laga qaadanayaa ihbaatu sifati almaxabati lilaahi jala wacala waana sifo ficli ah cidduu doonu ilaahay jeclaadaa rasuulkuna waa kii lahaa sala allahu alayhi wasalam la ucطiyana raayata hadan rajula yuxibu llaha warasuulahu yuxibu llaha warasuulahu wayuxibuhu llahu warasuuluh muttafaqu calayh kaa ilaah iyo rasuulkiisu jecelyihin kumuu haa xadiidku sheegaya ikhwaan cali bnu abi aalib radia allahu canhu ardaah marka ilaahay wuu ku sifeeyey siday sifatu lmaxaba uu ku sifaysayey salafkuna way ku ijmaaceen oo cid salafkiiyo aimmadii ka mid oo maxabada ilaahay diidani ma jirto in la diiday iska daayo waaba arrinta loo tartamayo ee la rabo ee loo dadaalayo qofka ilaahay jala wacalaa siduu ilaahay u jeclaan lahaa ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu darajada caynkaasayna gaadhsiiyo arrinkuna maaha inaad adigu ilaahay jeclaato waxa ka weyn ilaahay inuu adiga ku jeclaado waayo waxyaabaha kugu kalifaya ilaahay inaad jeclaato way fara badan yihin ilahay wuu ku abuuray wuu kuu nicmayey caafimaad buu ku siiyey soo maah arsaaq buu ku siiyey umuur fara badan baa taallo oo kugu xambaaraysa ilaahay inaad adigu jeclaato laakiin arrinka weynida badani waa maxay waa inuu ilahay adiga ku jeclaado waxuu kuwii ahlulcilmigu odhan jiray laysa shanu an tuxiba inama shanu an tuxaba arrinka weynida badan in adigu wax jeclaato maaha waa in adiga lagu jeclaado ayay markaa odhan jireen wuxuu sheekh islaam yihi raxmat ullaahi calayh wqad ajmaca salafu lummati wa a'immatuha cala ihbaati maxabat اllahi tacala licibaadihi اlmu'miniin wa maxabatihim lahu wa hada aslu diini اlkhaliili imaami اlxunafaa'i ibraahima calayhi salaam alfataawa juska labaad saddex boqol iyo afar iyo konton inay salafkiiyo dadkii wanaagsanaa ku ijmaaceen diintii nebi ibraahimna ay ahayd sugisteedu ayuu maaragtay waxa weeye inoo sheegay marka maxabat ullahi waa haabitat min aarafayn ilaahay jala wacalaa awliyadiisi iyo hadalka wanaagsan iyo wixii fiican wuu jecel yahay dadka wanaagsanina ilaahay he way jecel amaa marka la eego qolyaha ahlulbidaca ee muctasile iyo markaa waxa weye jahmiye iyo halkaasay istaageen waxay idhaahdeen ilaahay waxna ma jeclaado isagana lama jeclaaday idhahdeen oo labadii darafba way nafiyeen soo ma aragti shay makhluuqaanay had iyo jeer nusuustan ku fasiraan oo kaba baxsanba qolyaha ashcariyaduna iyagu waxay idhaahdeen daraf bay sugeenoo ilaahay waxuma jeclaada laakiin isaga waa la jeclaan karaa bay idhahdeen sooma aragtaan oo darafka waxa weeye makhluuqa way sugeen laakiin darafka xagga ilaahay jala wacalaa way nafiyeen sidaa awgeed baad in badan arkaysaa nusuusta maxabada ilaahay sheegaysa iyagoo darafkan kale u leexinaya isla markaba oo odhanaya dadka muminiinta wanaagsan baa ilaahay jecel baa looga jeeda tawiilkaa aan idiin sheegayaana ragoo baraaruga ninkii wax si yaraa khakriya insha alla waa arkaya tawiilkan dad difaacayo ilaa maanta la soo taagan oo faafinaya way jiraan horta oo masaajidaa lagu dhigaa magaaladeenna ka buuxa meel kale iska daaya oo jaamacadaha caalamka in badan oo ka mida lagu dhigaa alcaalamulislaami tawiilka noocaas iyo madaahibta muawilada iyo ashcariyada iyo wixii la halmaada ma fahanteen waxyaabaa inqiraaday oo waa hore ahaan jireen or ka sheekaynayna hamoodina sidaa awgeed ina aada u fahantaan oo u fiirsataan waa mid lagaa maarmaana ta kale waxaba ka daranba kutubtan mufasiriinta ee mutadaawilka ah ee maktabadaheena ka buuxda iyo kutubtan xadiidka sida bukhaariga sida muslimka sida riyaadu saalixiinka sida waxa weeyaan markaa kutubtan sunanta shuruuxdan la saaray ee faraha badan ee kala duwan ee aadka u badan in badan oo ka mid ah ilaa in yar mooyaane tawiilkaasi halkaa ka taagan ma fahanteen jalaaleynkaa iminkaay hor yaallaan eegaya mar dhawey aayaadkaa in badan buu awilaya aayaadkaa aynu maanta marayna qaar buu xataa awilaya oo iraadada uu ku awilaya soo ma aragti meel walbana wuu yaallaa marka haddaan masaa'ilkan qofku fahmin si yar buu dee isaga qaadanaya jalaaleynkaa intuu soo qaata ayuu dee sidaa uu sheegayo ku maraya hadhowna waxaa lagu odhanaya madhabkii ahlu sunnaha agad kaga tagta eed ku ilowda sheekho miyaad waxba fahamsanayn ayaa hadhowna waxa weeye lagu odhanaya marka waa in la ogaado oo aada iyo aad arrinta caynkaasa loogu baraarugo weeye baaraka allah fiikum waayahay waxa kaloo sheekh islaam uu tilmaamay raxmatullaahi calayhi ciddii ugu horeysay ee dadka muslimiinta u nisbo sheeganaya islaamka laga sheegay ama ilaahay jala wacalaa maxabo inuu ku sifaysan yahay diiday waxa ahayd aljah bnu safwaan iyo sheekhiisii aljacd bnu dirham la odhan jiray sidaasaa sheekh islaam tilmaamay raxmatullaahi calayh labadaa nin hortoo dadka muslimiinta wax diidan may maaragtay waxa weeye lahayn qaala wuxuu ihi waqowluhu tacaala baa galay hadalkuu rabbi yidhi fi lkufaari gaalada uu ka yidhi waqadiba allaahu calayhim ilaahay waa u cadhooday ilaahay jala wacalaa wuu u cadhooday iyo wa qowluhu tacaala hadalkuu rabbi yidhi tabacuu waxay raaceen maa asqata allaha wixii ilaahay cadhogelinayey bay raaceen iyo wa qowluhu tacaala hadalkuu rabbi yidhi kariha allaahu inbicaahahum walaakin ha yeeshee kariha allah ilaahay baa wuxuu nacay inbicaahahum soo bixistood iyo dirankooda inay soo baxaan o markaa idin raacaan waa munaafiqiintii oo ay idinla duulaan ayaa ilaahay jala wacalaa u nacay saddexdan aayadood aynu akrinay waxaa laga qaadanaya ihbaat lgadabi wasukti asakadna waa loo akhri karaa wasukti walkaraahati lilaahi jala wacala ifaadkaasi dhammaantood waa sifaat ficli ah oo ilaahay jala wacalaa u sugan ilaahay cidduu doonuu u cadhoodaa wuxuu doonuu ka cadhoodaa ilaahay jala wacalaa cidduu doonuu nacaa oo waxa weeyaan markaa karaahiyaystaa axaadiidta rasuulkana sala allahu calayhi wasalam dhammaan sifaadkaasi way ku soo wada arooreen oo xadiidkii dheeraa ee shafaacada waxaa ku soo arooray inay ambiyadu marka dadku u yimaadaan odhanayaan ina rabbii qad adba alyowma adaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah ilaahay maanta wuxuu a cadhooday cadho iyadoo kale aanu hore u cadhoonin dibna iyadoo kale aanu u cadhoon doonin suktigana waabuu magangeli jiray rasuulku ilaahay wuu ka magangeli jiray oo ridihiisuu ka magangeli jiray allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika waa kii odhan jiray sidaasoo kale markaa alkaraaha iyaduna axaadiidta way ku soo aroortay in allaha kariha lakum qiila waqaala wakahrat su'aali wa idaacat almaal baa rasuulku lahaa sal allahu alayhi wasalam marka sifaadkani waa sifaat ficli oo dhammaantood wada sugan qolyaha marka ahlulbidacaahi qaarkood waxay u celinayaan intiqaamka oo waxay odhanayaan wuu cadhoodaa cadho la sugi maayo eh wuu ka argoosanayaa baa loo jeedaa qolyaha qaarna iraadaday kusii usii celinayaan oo iraadatlintiqaam bay odhanayaan inuu ka argoosta ayuu doonaya ta noocaasana waxaa la odhanaya awala waa khilaafu daahiri nas aaniyanna waa khilaafu ijmaaci salaf aaliana walaa daliila calayhi wax daliilo looma hayo taxriifka noocaasa waxaa kaloo lagu sii daraya intiqaamka iyo qadabku way kala duwan yihin oo intiqaamka ama argoosiga ilaahay uu dadka qaar ka argoosanaya waa natiijat lqadab cadhada uu marka hore u cadhooday arrin ka dhalata weeye ee qadabka qudheedi maaha waxaana u daliila rabbi wuxuu ihi falama asafuuna intaqamnaa minhum falamaa aasafuuna ay aqdabuuna markay naga cadhaysiiyeen hee ayaanu intaqamnaa minhum ka argoosannay soo ma aragtid marka aayaddaa maxaa laga qaadanayaa intiqaamkii iyo qadabkii asafku halkan waa bimacna alqadab saynu waasitiyaa kusoo marrae inaanay isku mid ahayn ee intiqaamku uu yahay maxay natiijatu alqadab waa wixii qadabka ka dhashay ilaahay baynu qadabkiisa iyo cadhadiisa ka magan gelaynaa waayahay marka sifaadkaasina dhammaantood waxa weeye sidaasay u sugan yihiin ahlu sunnuhuna way sugayaan weeye qur-aankana sidaasay ugu soo aroortay halkaa aynu udayna wasubxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana الحمd لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين